kulanti wanaagsan aa kheyrtaan dhegaysanaysa idilkiinba meel kastoo aad joogtaan dhegaystayaasha qaayaha ee qadirinta inaga mudan kusoo dhawaada barnaamijka raadraac oad ka dhagaysataan dagaalka wararka ee wardheer news com dhegaystayaasha qiimaha ee qadirinta inaga mudan barnaamijka raadraaca toddobaadkan waxaan diirada ku saaraynaa dhinacayo arrimaha bulshada gaar ahaan fanka waxaanu waraysi dhinacyo kala gedisan la yeelanay oon idiinsoo gudbinaynaa abwaanka da-da yar ee soomaaliyeed cali maxamed aadan cali ziiko oo ku dhaqan magaalada london ee dalka ingiriiska cali maxamed aadan cali ziiko waxa uu sameeyey heesagal gedisan oo ay qaadaan fanaaniin codkooda si aada loo jecelayo gudaha dalka soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka soomaalida meel kastoo ay joogaan ay si aada u dhegaystaan fanaaniinta heesiisa qaada cali maxamed aadan ziiko waxaa ka mid ah ee sida aadka hadda loo dhagaysto maxamed axmed qoomaal cabdirasaaq gaadoco fanaanka ay soomaalidu u bixiyeen madaalaha hobolada qaranka ee waaberi cumar cabdulla sholi dhegaystayaal heese kala gedisan oo cali ziiko iyo taariikhdiisa faneed ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbinayaa barnaamijka raadraaca ee radio wardheer toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayaa stuudiyaha radio wardheer ee wadanka maraykanka anigoo jamaal axmed ayaana idinla socodsiinayaa kusoo dhawaada dhagaystayaal barnaamijka raadraaca cali maxamed aadan ziiko sidaad hordhac barnaamijka aad ku maqasheen waxa uu jooga wadanka ingiriiska garahaan magaalada london waxaana aan la sameeyey xiriir bal marka hore waxaan weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo sida ay ku baxday naanaysta cali ziiko oo si aad ah loogu yaqaano abwaankaasi soomaaliyeed abwaan cali maxamed aadan ziiko walaal aad baad u mahadsantahay jamaal magaca calis waana dhowahay walaalkiis aad baad u mahadsan tahay magaca cali ziikow dad badan baa isweydiinaya yidhaahdeen magacan de magac maaragtay nin muslimba maahane maxaa ku wadataa oo midda kale markii siduu u qoran yahaaba sidii maaragtay ingiriis ahaanba u qoran yahay marka magacan asalkiisi hore wuxuu ka yimid saacadda psycho oo soomaalidu aada u jeclaa qiimo badan lahayd anigoo yar oon saacaddaas iska jecel laakiin aana u haysan lacag saacad yaroo bateri ku shaqaysa wata dadku waxay weydii jireen saacaddaa wadata maxay tahay anaa waxaa ogay saacaddeedu waa psychowe sidiiba marka magaciiba dadkii ugu dhejiyeen magac kasoo amba qaaday kabacdina wuu isbedelay sico wuu isku bedelay soomaalida sico iyo psycho ma kala saarin
okay aniga marka hataa waagi dambe shaabad bu igu noqdo dadkiiba magacaasuba ii yaqaana marka haddaan iska dhaafo mar haddaa cali ku haysid cid taqaanaba male marka muxuu ahay ku shaacbaxdaa waa shaabadka ugu dhegan
waa sax aad iyo aad baad umahadsantaha cali barnaamijkan aad nagala qayb qaadanayso iyo fursaddan aada na siisay inta badan dadku su-aalo badan bay isweydiiyaan marka anigu dee waxaan kusoo gaabsanayaa cali maxamed aadan cali zeyko waa abwaan soomaaliyeed oo udhexeeya soomaalida oo idil gudaha dalka soomaaliyana ka yimid haddase ku nool wadanka u k cali marka xigta bal waxaad sharaxaad inaga siisaa goorma ayay kugu dhalatay in aada adigu bahda sugaanta aad kasoo mid noqoto ama aad isleedahay isu aragtay inaad tahay qof sugaanta soo galay samayn karana heeso ama gabayo ama wax noocyo caynkaa oo kalea inagoo soo qadan doono heesihii aad soo samaysay ilaayo hadda gaar ahaan kuwa anigu si gaara oo u jecla ay jiraan goormay kugu dhalatay
jamaal horta aad baad umahadsan tahay walaalkiis waxaa weeye horta kolley soomaalida waxay tiraa qofna muxuu ahay waa hiddo ayuu u leeyahay inuu wax sameeyo gabayga ama suugaanta oo qoys arrintaasi dhex taallo uu kusoo ababay waa hiddo qofna haybad baa ilaahay u siiyey oo markii uu dabagalay arrimahaas ayuu wuxuu arkay inuu aada ugu wanaagsan yahay waa aragtay iskoolka qof walba maaduu ku fiican yahay marka sidaasoo kale markii suugaanta la dhigayo dad maaragtay aada u jeclaado awood markaas fahma kabacdina wax samayntii ilaahay u sahlay ayaa jirta iyo qolo sideeda oo kale ah oo halgaad jacayl maaragtay hugunka ay ka keentay marka anigu marnaba man ku fakerin heesa samee ama gabay samee waxaa igu dhaliyey jacayl baa igu dhaliyey waa iska fahmi kartaa markii digsiga dabka la saaro wuu iska karkaraa kaasna waxaa keenaya biyahaas meesha ka muxuu ahay banaanka usoo saaraya oo kulaylka haya wey anigana sidoo kale jacayl ila soo darsay unbaa igu kallifay markii hore inaan maaragtay maskaxda ka hadlo bramburkii maskaxda aan ka waday unbaa kabacdi keenay inaan wax sasameeyo wixii markaa si aan markaasi xariir ula sameeyo qofkii markaa jacaylku aan muxuu ahay na dhex yeelay aan ugu muujiyo farxadda ama wixii murugaah waxaasoo dhan wixii aan muxuu ahay aan dhankeeda ka tirsanayo ama naga dhexeeya halkaas iyo marka aniga kasoo kasoo bilowday suugaantaydu waa mid jacayl muxuu ahay iga keenay ma ahan mid aniga qoys gabayahana aan kusoo abooba ma ay jirin inkastoo de soomaalida o dhan afarey afareyda ay iska tuurato hadda awoodda maaragtay ulana maahay xagga gabayga oo dad waxaa jira hadday yimaadaan madal ama goob arrin ay ka socoto dhacdaas lamarkiiba muxuu ahay ka dharaandhigiya gabay anigu sidaa maahay waa shaqadii iska home work weeye shaqo guriyeed waxaan xaaladan darsaa kabacdi xaaladan kala dhigaa kabacdina sidii aanu abbaari lahay un baan xaaladaas u abbaaraa marka sidaas ayaa keentay heesaha jacaylka iga keentay waa kulaylkii maaragtay jacayl iyo muxuu ahay hugunkii ayaa igu ayaa igu dhaliyey haddan ayaan maaragtay aan kusoo aan kusoo aan kusoo dhex jiray mana dadka sidaas u jecelna ma ahayn markii igu horreysay arrintan aan bilaabay ay toban sano ka hor bay ahayd markii aan bilaabana waxaan ninba xadraawi ibrahim xadraawi ayaa aad gacan iga siiyey oo marka hore ii iba furay anigoo markaa inta wax soo qoray baan wixii ula tegay marka isagii baa marka sida wax loo sameeyey iyo waxa ay maaragtay shaqalka inta loo baahan yahay shibinihii inta loo baahan yahay waxaasoo dhan sadarkii sida loo kala qaadqaadayo iskugu xir isagaa marka halkaasi ninkaas ayaa iga caawiyey kabacdina cid kale oo runtii caawisa maan arag isagana laba jeer baan arrintaasi maaragtay wuu iga caawiyey kabacdina dalkuuba ka tegaba aad baan ugu sii jeclaay inaan maaragtay inaan luuqadda soomaaliga inaan si wanaagsan aan u barto sababtaa qofta markuu luuqadiisa wanaagsan tahay waxaa kasoo baxayana aad bay u wanaagsanaanaya waa tahay cali marka waa gartay marka hadraawi xilligaas aad sheegaysay oo uu kugu garab galay arrinkan isaga ma waxay gudihii dalka soomaaliya mise wadanka hadda aad ku noosha ee u k haabu muxuu ahay aniga soomaaliya anoo yar baa igu dambeysay dhowr iyo labaatan sano waxaan yuruba ku noolahay marka halkan u k bay ahayd markaas uu asna markaa uu deganaay aya ayaan ma kula kulmay dhowr jeeroo uu yimidna soomaaliya ka yimidna meeshaan baan maaragtay isku aragno kale marka xaalku sidaas sidaas buu ahaa
cali ma xasuusantahay heestii kuugu horreysay oo aada samayso ee uu fanaan qaado waan xasuustaa heestii u horreysay waxaan xasuustaa anagoo hees jacayl ula tegay shooli cumar shooli muxuu ahay fanaanka weyn ee soomaaliyeed ka mid ahaa kooxda waaberi markaasu wuxuu yidhi wa waan heestaan waan sii eegayaa bal waxaad iisoo samaystaa hees aroos ah heestii arooskeed ayaan markaa usoo sameeyey heestii arooskeed ayuu qa ayuu iga qaatay wuu la xameeyey kabacdin muusiguu saaray heestaas ayay ahayd heestii ugu horreysay anugu heestaan leeyahay oo madal ama goob laga qaado habeenkaa aroos uu ka qaaday haddii aan miraheedii wax kaaga sheegana waxay ahayd marka waxayna heestu ka hadlaysa dardaaranka iyo howlaha dhibaatooyinka yurub yaalla iyo guryaha dumayay waxaas ayay ka hadlaysa marka labadii arooska ahayd inay maaragtay si wanaagsan macaamil wanaagsan ay ka dhexayso iyo ammaan iyo waxay ahayd guubaaba intaba ku jirtay marka eryadeeda waxaa ka mid ahaay xasuusnahu diintiyo hoygeenna dahabkaa ubadkana ha daayicin rabbi noogu deeqo uyaan darisku maqal doodaha celiskiyo dagaal dhexdeennaa dacwo aan dhammaanayn aniguna aniguna daryeel baan kugu daaddehin
waa erayo dardaaran ku filan marka ma waxaad ii sheegtay goor hore intaynu waraysiga aanan bilaabin in cumar uu soo saarayo album oo heesahaagi ku saabsan marka heestan waxay ku jirtaa albamka cusub ee uu soo saari doono cumar shooli hadduu ilaahay yidhaahdo mise hees uu hore u qaaday bay ahayd oo aan ku jirin albamka cusub way waxaan ku rajo weynaa albumka cusub inay ku jirto heestan arooska ah si maaragtaan maadaama aan hore loogu darin heesihii hore oo music casrigana aan loo samayn marka hadda music casriga ayaa la saarayaa maxamed karama musiciankan ingiriiska jooga ayaa iyaku dhan muxuu ahay musica uu sameeyey marka iyaduna qayb bay ka tahay heestaas marka albumka cusub waa laga heli karaa heestaas iyo heeso badan oo kale ilaa sideed heesood oo kale anigu aan leeyahay marka cali waxaad kaloo sharaxaad iga siisaa heeso waxaa jirto oo uu qaaday maxamed axmed qoomaal sanadka laga soo gudbiy laba kun iyo saddex iyo toban isla laxmistahana ah daa-uud calimasaxaf uu laxanka sameeyey haddaanan khaldaneen heese ka mid ah heesaha qaarna uu isagu samaystay laxan laxaan qoomaal heesahaas iyaguna bal sharaxaad inaga sii
hawlal way jiraan heesaha waa sidaa u sheegtay hees uu qoomaal qaado oo daa-ud soo laxameeyey way jirtaa heestaas iyo heeso badan oo heeso kale oo isagu laxanka saaray qaadana qoomaal sida heestan dedig iyo labood iyo iyo mahuraan dhul dhulkeenna oo hees wadani ah dedig iyo laboodna waxay ka hadlaysaa gabar anugu marka aan jeclaay waan doonaya maaragtay inaan isguursano sidaasna marka aan ammaan iyo dardaaran iyo gunaanad intaba aan iskugu darayay anigoo dhanka kalena ka eegayay dhalinta aan ku duubaabiyo guurku inuu wax wanaagsan yahay si maaragtay horumar looga sameeyo waxyaalaha diinta kasoo horjeedo loo yeerayo bal caliow aynu markaa ku daafuranoo heestan dhadig iyo labood u qaado maxamed axmed qoomaal heesahaagii aada adigu samaysay innagoo sidoo kale dhegeystayaasha usoo gudbin doona heeso kala dhowra oo barnaamijka intaa uraysiga uu inoo socdo aan markaasi soo qaadan doono way dhameeyo ana dhugashadaadii dareemaha dhexqaado dhaqsaalay haleelay hamidho tusaa tahay ilaahay dhameeyo ana dhugashadaadii dareemahad dhexqaado dhaqsaalay haleelay halaxsigaaga dhaayahaa kugu dhaygagaayo dhankaaga u jeedo duniga xusuusano marna ka dhergay halaxsigaaga dhaayahaa kugu dhaygagaayo dhankaaga u jeedo duniga xusuusano marna ka dhergay dhadigiyo laboodkaaba rabbi baysu dhaliyo naxariis dhexdigaye aan wada dhammayne gurma wada dhadhamina dhadigiyo laboodkaaba rabbi baysu dhaliyo naxariis dhexdigaye aan wada dhammayne gurma wada dhadhamina dhadigiyo laboodkaaba rabbi baysu dhaliyo naxariis dhexdhigaye aan wada dhammayne kuma wada dhadhamina dhadigiyo laboodkaaba rabbi baysu dhaliyo naxariis dhexdhigaye aan wada dhammayne kuma wada dhadhamina gurma wada dhadhamina gurma wada dhadhamina
dhegeystayaasha ayaan u gudbin doonaa sidoo kale heesta kale ee ee mahuraan waa dhulkeenna ee aad adigu samayseen labaduba ay yihiin heeso aad iyo aad u wanaagsan oo aan filayo in dhegeystayaashuna ay sidaas aan anigu uga helay ay uga heli doonaan Ee, cali marka haddaan kolay aragsamo talow jecelkii miyaa lagu guulaystay oo hadda miradal weeye ayaa la odhan karaya wallahi muxuu ahay waa maxamed jamaal horta waxaa weeye dunidan aan joogno waxay yidhaahdeen muxuu ahay marnaba jacaylka ugu horeeya sida lagu guulaysto wuu adag yahay aad iyo aad waa waxaa weeye dadka maskaxdooda way isbedelaysaa aad iyo aad ba- hir bay saaran yihiin hirkaas maalinba meel buu geynaya jirkii baa koraya maskaxdaa koraysa fahamka nololeed baa is- isbedelaya qofka waxaa weeye habku nolosha u arko dhan baa isbedelaysa Eh, qof baa wadaad iska noqonaya mid baa balwad iska yeelanaya waa aad iyo aad waa imtixaano nololeed weeye Eh, marka jacaylkii ugu horreeyo dee uu muxuu ahay waa jacaylkii ugu dhibka badnaay Eh, iguna dhaliyay arrimahan Eh, kii ugu horreeyey laguma guulaysan laakiin kuwo kale lagu guulaystay ayaa jira maasha allah dan noloshuna waxa weeye way isdaba taalo eh, qofka hal jacayl sooma maro maalin markaad tiraadid eh, kan kaagama dambayso jacayl dambe maanta damba waxaad Aha.
arkaysaa adoo de qalbigaaga masana isbedelo iska godladay tanaa hawada iska aad mar iyo aad waa sax
marka marka mid kaloo lagu gelaysa baa jirtaa ma ilaahay xamdigiis lagu barwaaqoobay Mhm, maasha allah Ee, cali maxamed aadan ziko ma ahan heesaha uu sameeyey kuwo kooban waa kuwo qiimo badan waa kuwo dareen dabah ay ku jiraan oo sida waraysigiisa aad ku maqlayseen ay badankoodba yihiin kuwo isagu uun si gaara u khuseeya marka laga soo tago heesaha kale ee wadaniga oo guud ahaanba soomaalida wada khuseysa mahuraan waa dhulkeena heestan wadaniga ah ee cali maxamed aadan ziko sameeyey waxaa ku luuqeynaya fanaanka maxamed axmed qoomaal aynu dhegaysanno
erayadii cali maxamed aadan cali siko muusig qasim maxamed kraama walaxankii iyo codkii macaana maxamed axmed qomaal studio kraama in london
socdo aan horumar gaarnay ogaaniyo shicibow agarni iyo wax qabashada danta guud ha loo kaco soomaalaay ha loo kaco horey aanu soconno aan horumar gaarnay ogaaniyo shicibow agarni iyo wax qabashada danta guud ha loo kaco soomaalaay ha loo kaco
halkaynu kula gudubnay heestaasi maxamed axmed qoomaal ayaa ku luuqeynaya cali maxamed aadan ziiko ayaa sameeyey heese kale ayuu sameeyey cali maxamed aadan ziiko cali waa gartay aad baad umahadsan tahay Een, dhinaca kale haddaan een, weydiiyo su-aal kale oo isla la xiriirta eh, arrimaha noloshaada markaan kasoo gudubno dhinaca abwaanimada kolley nin wax bartay baa tahay nin dhalinyaraana waa tahay Eh, mas leedahay in mararka qaarkood xaaladaha soomaaliya markaad fiiriso mas leedahay waad u baahan tahay inaad ka hadasho dhibaatooyinka jira ee dhibaatooyinka soo noqnoqday hadday siyaasad ahaan lahayd hadday colaad ahaan lahayd iyo hadday guubaaba ahaan lahayd in dadka la dhiirigeliyo oo dhinaca wanaagga markan laga wada shaqeeyo mise nooca oo kalea mas leedahay inaad ka hadasho mise weli waxaas leedahay xoogaa xaaladdu bal dhinac ilaa iyo ay uga bixayso arrimaha jacaylkun hay
آه، والله س- aad horta waa su-aal aad u muhiima waana su-aal nolosha ku qotonta آه، jamaal marka runta kaaga hadlo aniga heeso badan oo wadaniya oo aan maaragtay aan sameeyay ayaa jirta kuwana waan soo wadaa آه، heestan muxuu ahay mawraan dhulkeenna آه، hees kale uu qaaday cabdirasaaq آه، gaadaco daayac la yidhaah inaa aragtay in kale ma aqaani dhowr sanaba muxuu ahay ay ku jirta oon- oon آه، mid kaloo muxuu ahay sabo barwaaqaa la yidhaah oo hadda muxuu ahay codku آه، haddana aan soo ayadan soo wadnay cabdirasaaq gaadaco soo qaadi doono waktigii lagu duubi lahaa un baan isla la'naha mooye waa heesi waa iska diyaarsan tahay mar horeana laxamka la soo saaray daawud cali mustaxafaana soo saaray guustigeeda axmed saalax qaasin baa tumay sanad ka hor Eh, marka kuwo kalena waan soo wadaa kuwaas oo marka iyakana xaaladda aan ku eegayo Eh, marka wadaniga aad baan u jeclahaaba si aan caadi ahayn sababto ah waxa weeye heesaha wadaniga hees iyo- muxuu ahay iyo heesaha waxbarashada waa heesaha aan jeclahay waxbarashadana aad baan u jeclahay ummadda marka wixii bulshada wax u qabanaya eh, had iyo jeer waa waxyaalaha aan u taaganaha weeye jacaylku inta badan waa dareen muxuu ahay iyo laba qofood hawl dhex taalla se waxa weeye wadanigu waa arrin guud weeye marka arrinta guud aad baan u jeclahay in adeer waana muxuu ahaa, horena waa kaga qayb qaatay haddana waa kasii qayb qaadanaya intii gabartaya xagga su- markii xagga suugaanta muxuu ahay laga eego xagga dhanka kale oo siyaasaddana dhankaasi anugu ma aan dhex galo eh, sababo badan aawadood balse waan jeclahay dalkaygii in maaragtay dalkeenii nabad iyo barwaaqo ilaahay maaragtay eh, inuu muxuuna gaarsiiyo qaasatan hadda sanadkan lagu jiro inaan aragno isbedel badan oo maaragtay noloshan ku saabsan colaadaha maaragtay aan eh, shan iyo labaatanka sano lasoo dhaafay eh, dhallinyaronimadeenii ay nagu dhaaftay waxba hadda dalkii hadda waxa laygu weydiiyay in badan baa aan- aan ka garanin iyo ina keenay inaan qurbaha maantay anoo in muddaa kusoo halgamayay waxbarasho iyo aqoon gaar iyo xagga tag inaan dalkayga maanta naftaydii xataa kaga cabsanayo inaan inaan tago oo wax u qabto oo isleeyahay dhul muxuu ahay dhulkaa maraysidba maxaa maxaa maxaa ka hooseeyo maxaa yaala oo u kala socotay muxuu noqon doonaa marka waa ka nolol adag baa waddankeena ka jirta ilaahay maaragtay waxaan ka rajaynayaa in ummaddeena calooshooda ilaahay isku furo dhanka wanaagga ummadda ilaahay tuso oo qofkas qof kasta wuxuu tirsanayo inuu maaragtay danta guud uu ugu samro iyo dar ilaahay ilaa qof walba maalin buu ka tegaya meeshaan qofna ma ku noolaanaya magac wanaagsan iyo wax wanaagsan qofku inuu ka shaqeeyo ayaa had iyo jeer anuu aan jeclahay waa tahay Eh, heese kale waxaa jira oo een, cabdirasaaq gaadaco uu qaado oo anigu aada u jeclahay Eh, uu laxankana saaray daawuud cali masxab Eh, saas bal maxaad inooga sheegi karaysaa qaabka ay ku yimaadeen ma waxay ahayn isla jacaylkii adiga iyo maaragtay mise eh, arrimo kale Ah, wallahi heestahayga oo dhan aniga waxa weeye hees ama ama wadaniga mooye iyo heesahaas arooskee hees kasta oo aniga muxuu ahay jacayla oo aan sameeyo aniga waa ta- muxuu ahay waxay ka hadlaysaa taariikho aniga lala soo gudboonaaday dhacdooyin soo maray oo Okay.
ay- ay bay ka wada hadlayaan ayagoo dhan marka wax maahan aan iska sameeyey ama wax anigu qof mise kale ila yimid um, aan iska sameeyey ma aniga dhacdo iyo dareen ila soo gudboonaaday unbay ciidka jacaylkii dhanba ka wada hadlayaan intaa da wadanigaana da wadankayga waad nasanaya waa tahay marka ee, bal waxaan jecelahay in dhegeystayaasha aan u gudbino ee, heesta ee uu qaado cabdirasaaq cabdico dhowr hees buu qaaday oo adigaa samaysay laakiin hees si gaar ane anigu jeclahay ayaa jirto oo ee, aan dhegeystayaasha u saarayo
waa erayadii cali maxamed aadan oo ku magac dheer cali ziibko naxibkii daawud cali masxab codkii cabdirasaaq gaadaxo music by axmed saalax xaasin studio kawadnaada com
urdo hurda kama dhargo dhibaatada jacaylba dhinacaanu sexdaba hamigaga dhoofino dhaqsa waxay u gaarsiin daayaha daayaha turoonte hurdo hurda kama dhargo dhibaatada jacaylba dhinacaan saxdaba hamigaga dhoofino dhaqsa waxay gaarsiin daayaha daayaha hurdoonte markandeedu arageen dhaqdhaqaaqi maayo naftaydayga gelisa markandeedu arageen dhaqdhaqaaqi maayo naftaydayga gelisa danabay dhufanayo waan kudhaygagaadugashadeeda danabay dhifanayo waan kudhaygagaadugashadeeda waxaan dhowrayaa toban san iyo dheer arrin inaan dhammayno farxadan ku dheelno ilaahay dhalaano sideenaa ka beere waxaan dhowrayaa toban san iyo dheer arrin inaan dhammayno farxadan ku dhalno ilaahay dhalaamo dhexdeena ka beere arkay markay talo dhanaantahay inuu dhiigu daadiyo iliyo colaad tahay dhammaantood waxdaraadkuna ay ku kala dhaqaaqaan tabanada tabanada la haysto markay markay kalo dhanaantahay inuu dhiigu daadiyo iliyo colaad tahay dhammaantood waxdaraadkuna ay ku kala dhaqaaqaan tabanada tabanada la haysto raxmaanoo dhankaaga sara la dhugtayo waxdeed looba doontaa raxmaano dhankaaga sara loo dhugtaayo wax dheeb looba dooda hawlaan dhibkood qabo adaa ii dhammayn kara rabow adaa hawlahan dhibkood qabo adaa ii dhammayn kara rabow adaa waxaan dhowrayaa toban san iyo dheer arrin inaan dhammayno farxadaan ku dhallo ilaahay dhalaama xidhiidhaa ka beer waxaan dhowrayaa toban san iyo dheer arrin inaan dhammayno farxadan ku dheelo ilaahay dhalaamo dhexdeena ka beere farxadan ku dheelo ilaahay dhalaamo dhexdeena ka beere farxadan ku dheelo ilaahay dhalaamo dhexdeena ka beere farxadan ku dheelo ilaahay bal inta aynan ka bixin heesaha uu qaado cabdirasaaq gaadoco ee uu sameeyey cali maxamed aadan ziiko heestan daayac aynu soo qabsanno marka
waa erayadii cali maxamed aadan oo ku magac dheer cali ziiko naciibtii daawud cali masxaf codkii cabdirasaaq gaadaco music by axmed saalax xaasin studio awadnana dot com
waxaa layska dilayaa dilayaa kuwii samadooniyo hulimaa udinkiyo duqaydiyo waxgaradkiyo kuwii daraja loo hanan lahaa waxaa layska dilayaa dilayaa kuwii samadooniyo hulimaa udinkiyo duqaydiyo waxgaradkiyo kuwii daraja loo hanan lahaa darxumada nahaysana wadaniga dalaamo nafka doonu raadino kukicin dabaylo doyuhu la tegaya kunayaan dugaagago darxumada nahaysana wadaniga talaabo nafta doonugaadio ku ficin dabaylo dunyuhu la tegaya dunayaan tugaayao dayacan dhammaanayn dhibaata isabataa dayacan dhammaanayn dhammaanayn dhibaata isabataa duruufa nahayso dashadayda keeni haddaan duur xulloo noqon caqli lagu dabaaliyo aan nabad la doonin waa kuwaana daynay aan nabad la doonin waa kuwaana daynay daruufa nahaysoo daashadayda keeni haddaan duur xulloo noqo caqli lagu dabaaliyo aan nabad la doonin waa kuwaana daynay aan nabad la doonin waa kuwaana daynay dulkiyaan lahay ahay hogaan daaciyo aqoon lagu dariyo dal jacayl ku duugnaan u diyaar waxqabashada dulkiyaan lahay lahay hogaan daaciyo aqoon lagu dariyo dal jacayl ku duugnaan u diyaar waxqabashada hawlkarnimo ku soo duxin ukun dhigasha aan dhicin kasma durugsan yeelino iska diidin ceeba taariikhii dib loo helin danta guudu taagan hawlkarnimo ku soo duxin ukun dhigasha aan dhicin kasma durugsan yeelino iska diidin ceeba taariikh dib loo helin danta guudu taagan kala daadsanaantiyo dandaanada mawaaya kala daadsanaantiyo dandaanada mawaaya duruufa nahayso daashadayda keeni haddaan duur xulloo noqon caqli lagu dabaaliyo aan nabad la doonin waa kuwaana daynay aan nabad la doonin waa kuwaana daynay duruufa nahaysoo daashadayda keeni haddaan duur qulloo noqon caqli lagu dabaalino aan nabad la doonin waa kuwaana daynay aan nabad la doonin waa kuwaana daynay aan nabad la doonin waa kuwaana daynay aan nabad la doonin waa kuwa la daynaya aan nabad la doonin waa kuwa la daynaya aan nabad la doonin waa kuwa la daynaya aan nabad la doonin waa kuwa la daynaya
waa tahay heesaas halka aynu kaga gudubno cali maxamed aadan ziiko ee si uu sameeyey ayay ka mid tahay inta badan oo dareen buu ka hadla qofka abwaanka ahi dareen markaasi jira dadka qaarkiina ay u qaataan ilaan abwaanku wuxuu ka hadlayo waa wax bulshada kusoo noqnoqdo oosan ahayn wax isaga keliya uun khuseeyo adiga heesta maanta aad samaysay ee kugu saabsan adiga ama adiga oridaada ku saabsan waxaa laga yaabaa in qof kale ay uu qaato isaga iyo oridiisa inay ku saabsan tahay sidaasna uu dhegeyso ama qofka uu doonayo Ee, marka ma jiraan heeso sidaas oo kale ah qoyskii guulaystay ee, jacaylkii lagu guulaystay iyo een, xamdiga ilaahay iyo waxyaabaha caynkaas kale oo aad samaysay oo isla heesahaas khuseeya Eh, horta waa waa waa sax eh, muxuu ahaa jamaal arrintaas oo dhan Eh, balse eh, anigu ilaa hadda kama aan hadlin arrintaas sababtoo ah waxaanan kaga hadlin noloshu maahan had iyo jeer wax meel saaran ama wax la hubo ama wuxuu qofku iska leeyahay waxaa jira wax la yidhaha qadar Eh, qadartaadiina afkii shalay maaragta aduu aa wax aa wax ku tiri inaa maantana hadduu berri wax ku beenaysa Eh, way iska dhib badan tahay marka arrimahaas baan aawod ayaan kaga gaabsaday inaan maaragtay inaan kaga hadlo oo arrin muxuu ahay xaalad guud maaragtay baan had iyo jeer aan muxuu ahay aan iska gadaayaa wasir haddii beri wax dhacaan maxaynu numisanaa warkaaga shala muxuu noqonayaa marka warka isbeeninaya waan diidaya marka waa kolley waan samayn doonaa way soo socdaan balse soomaalida waxay tiraa wax cusub hal hal dhan baa la siistaa
waa tahay dhegeystayaal weli bartanka ayaan kaga jirnaa waraysiga qiimaha badan ee aynu la yeelanayno abwaanka soomaaliyeed cali maxamed aadan cali ziiko oo heeso fara badan sameeyey isla barhaantaasina hadda aan idiin soo gudbinayno qaar ka mid ah heesihii ugu dambeeyey uu sameeyey heesta la yidhaahdo hanaqaad ee uu ku luuqayo fanaanka maxamed axmed qoomaal ayaa jecelahay markaan inaan idiin soo gudbiyo
hagarni iyo waxqabashada loo kala horeyno lagaawe in hadinada qorshe lagu hagayno aqli lagu hogaanin mahuro wadeecada hoygaan lamaanu islahayn hareeraha agarli iyo waxqabashada agarli iyo waxqabashada loo kala horeyno lagaawe in hadinada qorshe lagu hagayno aqli lagu hogaamin mahuro wadeecada hanaqadka ubadkuna haddaan kala habo aan lala hortaaqi way ka haryasaabu hanaqadka ubadkuna haddaan kala habo aan lala hortaaqi way ka haryasaabu hirashadiisu wacan tahay way nabada way nabadaasa ma loo horsado aan laysku hiifayn haddaan waalidkiina wanaag aysan wadafayn hadalkoodu maran yahay sidee loo hormarayaa waxaa loo hiiloogaa hirashadiisu wacan tahay oy nabada oy nabadaasa ma loo horsado aan laysku hiifayn haddaan waalidkiina wanaag aysan wadafayn hadalkoodu maran yahay sidee loo hormarayaa hana qabka ubadkuna haddaan kala haboon aan lala hortaagin way ka haryasaagoon hana qabka ubadkuna haddaan kala haboon aan lala hortaagin way ka haryasaagoon hana qabka ubadkuna haddaan kala haboon aan lala hortaagin way ka haryasaagoon hana qabka ubadkuna haddaan kala haboon aan lala hortaagin way ka haryasaagoon hana qabka ubadkuna haddaan kala haboon aan lala hortaagin way ka haryasaagoon hana qabka ubadkuna haddaan kala haboon aan lala hortaagin way ka haryasaagoon heese kale uu cali aadan maxamed ziiko uu sameeyey oo cumar shooli uu ku luuqaya ayaa jira hase yeeshee album dhowaan uu soo bixi doono oo cumar shooli uu soo saaraya ayay ka mid noqon doonaan halkaas ayaan usii deyn doonaa hase yeeshee heesaha hadda diyaarka ah waxaa ka mid ah hees la yidhaahdo danwadaag oo uu ku luuqeeyo fanaanka cabdirasaaq gaadoco iyadana bal nala dhegaysta
sida goob dalxiiso durdur biyo ku taalo dusha laga ilaasho aan xoola daaqino dhirta bihashadeed sida goob dalxiiso durdur biyo ku taalo dusha laga ilaasho عن حول داقين ولركض بها شديد وحيد صوير دبد دلاعه daclada ka joogo diirsay cadkeedii dhaayaha dhaayaheena deeqdeen waxii dab soo yiri dabade dilaaco daclada ka joogo diirsay cadkeedii daya dayaheena deeqye dareenkiisa caashaqa waadinkaa istooto damac laysu kiin sugay daadiyo samiyo hoygaad hoygaad ugaashe hoygaad hoygaad ugaashe wiilkiisa caashaqa waadinkaa istoorto damac laysu kiin sudhay daadiyo samiyo hooygaad hooygaad ugaash hooygaad hooygaad ugaash
waa erayadii abwaan cali ah maxamed aadan cali shiko laxankii daawud cali masxaf muusigii axmed saalax qaasim habayntii mataanaha stuudio waxaana codkiisa idinku soo gaarsiinaya fannaankii cabdisaaq faarax gaadaco
dawadaagayaane samalaysu kiin daro tuma laydinka daaho guurkiin haddaaho gurigiin hadago dawadaagayaane samalaysu kiin daro tuma laydinka daaho gurkiin hadaho gurigiin hadago kuwi kala dambeeyo isku duubanaabido udulqaata hawlaa addunyada isdhabaya daynhaydin daynhaydinka dhigao kuwi kala dambeeyo isku duubanaabido udulqaata hawlaha addunyada isdhabaya daynhaydin daynhaydinka dhigao dareenkiisa caashaqa waadinkaa istoorto damac laysu kiin sugay daadiyo samiyo hooygaad hooygaad ugaash hooygaad hooygaad ugaash dareenkiisa caashaqa waadinkaa istoorto damac laysu kiin sudhay daadiyo samiyo Oigan, oigan do gacho Oigan, oigan do gacho Oigan, oigan do gacho Oigan, oigan do gacho Oigan, oigan do
ee, waraysiga cali maxamed aadan ziiko inagoo usoo noqon doona balse maxamed axmed qoomaal heese kale ayuu qaadaa oo cali maxamed aadan ziiko uu sameeyey laykaa hibe oo maxamed axmed qoomaalna uu markaasi ku luuqeeyo ayaan jeclahay in aan idiin soo gudbiyo
jacayl haleeno dareen uu hogaansho hadafkiisa uu yahay inuu helo miduu rabay dhibashada ma daayo ma daayo hindisaha adiyo jeer nin jacayl haleeno dareen uu hogaansho hadafkiisa uu yahay inuu helo miduu rabay dhibashada ma daayo ma daayo hindis safaro haddii jirin sow hanaankeed ima hodin oo ima hanqaarin haybadeed iyo horjoogkeed indhaha halacsigeediyo qalbi halacsigeedii xariiska hadalka asaawaha tusaala hashood lagu hagoobay sow hanaankeed ima hodin oo ima hanqaarin haybadeed iyo horjoogkeed indhaha halacsigeediyo qalbi halabsigeedii xariiska hadalka asaawaha tusaala hashood lagu hagoobay waa hubaa inaa naftayda waa hubaa inaa naftayda anatoo uu hamuun qabtee laykaahiyeeyo badan layga kaahiye laykaahiyeeyo badan layga kaahiye waa hubaa inaa naftayda waa hubaa inaa naftayda anatoo uu hamuun qabtee laykaahiyeeyo badan layga kaahiye laykaahiyeeyo badan layga kaahiye
cali marka ugu dambeyn hadal aada odhanayso bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa heesaha ay tixgeliya jecel iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed waxaad kula dardaarmayso ama abdaysa ama salaana maadaama sanadkan cusub laba kun iyo afariy tobanka hadda uu noqnooday ma jiraan
haa aad baad umahadsan tahay jamaal kolley sanadkani waa taarikhdiisa bedeshay noloshu saacad kasta way waa noo barwaaqiyay bashbash dheefsiiyo uu maaragtay ilaahay wax naga dheefsiiyo waxa weeye walaal waxaan aada u jeclahay halkan inaan ka salaamo ama muxuu ahay bulshada soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogto inta lu- luuqadda soomaaliga ku hadasha oo wadalaha ku noolaato ama banaanka ku noolaato gaar- ah, khaasatan qolada suugaanta jecel aad baan aad baan maaragtay idiin salaamayaa Ah, suugaantuna la socdaa suugaantan had iyo jeer waxay ka hadashaa dhacdooyinka ah, nolosha ah, meelaha suugaantu may ka timaado mana faafinta dhaqanka iyo iyo luuqadda iyo bulshada habdhaqankeeda waxa waxa maanta wixii shala dhacay waxa maanta jira iyo waxa dhici doona iyo inta sidoo kale waa isku gudbiskii iyo wadaagkii dhaqankii iyo habjacaylkii haddaan suugaanaydan jirin Eh, dad badan jacaylku iskuma soo gudbiyeen oo waa murti la adeegsado wey oo anigu mar- ah, ah, markaan naftayda ka hadlo fikrad ahaantayda sidaas bay la tahay aniguna aad baan u adeegsan jiray markii waqtiyadii jacaylku soo maray waxaan jeclahay inaan heesaha dhegaysto kabacdina inta aniga markaa iga qusaysa inaan kala baxo oo markaan la wadaago naftii aan jeclahay halkii maaragtay ah, aan hawada kala haystay naas dadka nuugaya jacayl Eh, waxaan kaloo halkaan aan jeclaa inaan ka salaamo eh, ab- muxuu ahaa, fanaaniinta oo ay heesaha ii qaaday aad baan ugu mahad celinaya sida cabdirasaaq gaadaco eh, qomaal eh, cumar shooli iyo nimankii muxuu ahay laxanka ii soo saaray sida daawud cali maxaf iyo rag kaloo aad u badan eh, sida muus- muusishinada axmed saalax qaasin axmed karaama aad baan idin- idin salaamayaa sida ugu wanaagsan oo afankayga kaga soo qayb qaadateen asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu Eh, soomaali meelaa joogtiinna ogaada soomaaley dadku way tartamayaan qoombat habartii tiigsane aynu teenna garanno marka waa inaan wax qabsanaa soomaaliya meel kasta aan joogno dalkeenna iyo dadkeenna aan anfacno dhulkeennii lama huraankaana aan nabad kaga dhalin lahaynay aan hameen iyo maalin aan ku fakarno dalaana dalkeenna ahayn waxa umana karayo keenna wax bartaana halkaasuu cilmigiisa wuu ku dhammaanayaa kii kalena isla hadal baa ku dilaya Eh, maantana soomaalida waa waa la socotiin meelaysa ku tabaalaysnayn ma ay jirto ixaas dunya wadiqaadaya saxaaro ku dhimaya cid looga cabsadana ma leh waxaasoo dhanna waa burburka dalkeenna ayaa iska leh marka dalkeenna aan dib u dhisanno ilaahayna garab ha nagu siiyo sidaa waa tahay cali maxamed aadan cali ziiko aad iyo aad baad u mahadsantaha waqtiga qaaliga ee aada na siisay guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka raadraac intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa waxaan barnaamijkan kusoo xiraynaa heesta la yidhaahdo daris jacayl ee uu cabdirasaaq gaadducu qaado islaamar ahaantaasina ee aad adigu samaysay heestaas oo laxanku saaray daawuud cali masaxaf dhegeystayaal barnaamijkan waxaa idin socodsiin anigua jamaal axmed cusmaan tan iyo kun dambe saxbadan dhegeysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas isma qaldan buxiisana nabaadiino
daymada Yeah. madayo waxasuusta danay aan ka haray dadaydii amilaygu daabacan aldoonaya amilaygu daabacan aldoonaya isla daayo ma xasuusta daray halka haradadaydii hamila igu daabacan alu doonaya hamila igu daabacan alu doonaya qashada dareenkay dadisa ilmadao xasankeed wadi naqashada dareenkay dadisa ilmadao kala daadsanaantiyo doqonnimo weydo idintaabiyadii hore dhaqsay aga dawowda kala daadsanaantiyo doqonnimama weydo ibitaabiyadii hore dhaqsay kaga dawowda isla hadal madaayo ma xasuusta danahay wanka hardadaydii amilaigu daabacan alu doonaya amilaigu daabacan alu doonaya isla hadal madaayo ma xasuusta danay marka haray dadaydii amilaigu daabacan alu doonaya amilaigu daabacan alu doonaya amilaigu daabacan alu doonaya amilaigu daabacan alu doonaya amilaigu daabacan alu doonaya amilaigu
Wow.